shirkadaha ka shaqeeya diyaaradaha soomaaliya oo ka hadlay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ay dhowaan magaalada nairobi ku wada galeen dowladda soomaaliya iyo ururka caalamiga ah ee gaadiidka cirkaga loo soo gaabiyo i a t a ayaa sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid faa'iido badan u leh ganacsiga dhanka diyaaradaha ee soomaaliya iyaga oo soo dhoweeyey heshiiskaas haddaba mursal maxamed cabdi oo ah guddoomiyaha midooda wakiilada safarka iyo dalxiiska soomaaliya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano sata oo ka qayb galay shirka heshiiskaasi ee nairobi ayaa u warramay waryaheena nairobi khadar maxamuud xare
waa dhowahay waa mahadsan tahay waa horta waxaan ka socdaa sata somalia association of travel and tourism midooda wakiilada safarka iyo dalxiiska soomaaliyeed aad iyo aad aan u faraxsannahay maanta inaan heshiiskan is-afgaradka ka mid noqonay annaga waxay noo tahay maalin guul ay noo tahay si guud soomaaliya oo dhan si gaara bahda avigationka si khaasana bahda travel agencileyda guul ay noo tahay maanta waxaan rajaynaynaa bilow fiican oo inaan helno in hadda wixii ka dambeeya agensileyda soomaaliyeed ee helaan kood ayaga ay leeyihiin oo soomaaliya ah iyo cayaarta oo ka furata xafiis soomaaliya markaas awood u yeelano aan diyaaradihii adduunka adduunka aan kala xiriirno annagoo soomaaliya joogna oo dalkeenu joogna awal waxaan isticmaali jirnay kuwo wadamo kale sida kenya iyo turki iyo yurub iyo maaragtay carabaha iyo meelo kale aan kasoo kala qaadan jirnay oo waan dabari jirnay hadda laakiin maanta waxa waa guul oo taariikhii ay noo tahay aad iyo aad inaan aad u bogaadinaya dowladda soomaaliya iyo dadaalka aan wada sameyno tirada badan oo waqti dheer soo socday ilaa tobaneeyo sano aan kusoo daba jirnay hawshaan oo meelo badan la tagnay wadamo badan safaro ugu galnay marka waxay noo tahay waxaa farxadan lasoo koobi karin dabcan heshiiskan magaalada nairobi ay ku kalasan xideen dowladda soomaaliya iyo hay-adda caalamiga ee qaabilsan arrimaha socdaalka ee ayaarta waxa uu ku saabsan yahay sidii soomaaliya ay dib ugu heli lahayd waxaa loo yaqaano koodkeedii dhinaca duulimaadyada caalamiga ah marka maxaa muhiimada oo uu ajensileyda uu u leeyahay in dib aada u heshaan ama in soomaaliya ay dib u hesho koodkeedii arrimaha duulimaadyada
muhiimadda ugu weyn waxa waaye hadda aqoonsigaan haysanaa wuxuu yahay aqoonsi wadamo kale tusaale qofka soomaaliya jooga raba adduunka inuu u safro wuxuu tigidka ku jartaa kood waddan kale leeyahay oo ayaato waddan kale laga leeyahay oo koodkeedu isticmaalaa marka meeshaas waddan kale canshuurtiisa iyo howlo badanaa maaragtay nooga maqnaa marka tan taas waa taas hadda waxaan heli doonaa inaan la macaamilno diyaaradaha internationalka oo soomaaliya hadda jooga oo diyaarado badanaa jooga soomaaliya iyo kuwo badan inay kusoo hirtaan oo soomaaliya yimaadaan maadaama soomaaliya ayaarta heshiis la saxeexatay asbuucii horena waa xasuusataan bilowgii bishan in irada janaay lix iyo labaatankeediina hawadii in class a laga dhigay hawadeeniioo hadirtaan sukuur ah iyo annagii oo hadda heli doona kood soomaaliya leedahay oo soomaaliya waxayna faa'iido noogu tahay gaar ahaan ajensileyda in qiimuhu xoogaa nooga raqiisnaado sidii aniga aan rabnay maadaama waddankeennii ayaarta soomaaliya aan ku helayna markii hore wax dhiban yaad ku qabteen inaad kood waddamo kale aad isticmaashaan dhib badan aan ku qabnay tusaale waxa waaye lacagta aan jarno tigidhada aan ku jarno waxa waaye si official ah oo statement ah oo adduunka aan ayaata ugu dirno ugu xirayna maan lahayn diyaaraduhu nooma aqoonsaneen waxaan nahay laakiin hadda waa naloo aqoonsan yahay waa naloo aqoonsan doonaa lacagta meel kastoo adduunka ay taallaan u diri karnaa waxaanan dhex marsiin doonaa bangiga ay la heshiiso ayaata asagaan u dhex marsiin doonaa marka faa'iidaan haysanaa inaan lacag waddan kale u dirno hadda uma baanin waxaan u baahannahay bangiga la heshiiso loo kalkaa inaan lacag ku sugno waxaa waaye hawl culusaa marka halkaas nooga hari doonta
marka maxay maxay kusoo kordhin kartaa waddanka waddanka waxyaalo badan wax badanay kusoo kordhinaysaa annaga ajensilada haddaan nahay oo kaleete wax badanay kusoo kordhinaysaayo wax badanaa noo baaqanayo lacago badan aan lacagaha ku jiri jirnaa noo baaqanayo incentive iyo commishinne inaan ka helna diyaaradaha nala shaqeeyaa noo baaqanayo dhinaca logisticada waxaan awood u yeelanaynaa sidoo kaleete in la helo meel laga ayaata ay base u noqoto soomaaliya faa'iidinka tiraday ka bateen diyaaradahay faa'iido ugu tahay annagay faa'iido ugu tahay qodobahada logisticaday faa'iido ugu tahay
mursal maxamed cabdi oo ah guddoomiyaha midowda wakiilada safarka iyo dalxiiska soomaaliya wuxuu u warameeyey khadar maxamuud xareed haatana dhegeystayaal